bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala alihi wasaxbi waslem wbacd shirkan jaraaid maanta wuxuu ku saabsan yahay adinkoo mahadsan haddaad tihiin baxda saxaafadda qulqulatooyin iyo arrimo aan fiicnayn oo kasoo cusboonaaday gobollada dhexe khaasatan galmudug iyo gobolka hiiraan gaadiid fara badanoo ay leeyihiin ayaa waxaa lagu haystaa sida aan maqlay oo warar xilal ila aan ku kalsoonahay ay naga soo gaaray ay sheegayaan puntlandna aad looga cabana inay gaadiid xayirtay shidaal baabuur sida oo maaragtay ay ku xayirayeen ilaa siddeed baabuur gaaray oo baabuurkiiba ay saaran tahay boqol iyo konton fuusto waxaa lagu haystaa sida aan maqlnay gaalkacyo gaadiid kaleeto oo aada u fara badanna asigana waxay ka reebteen sida aan maqalnay taargooyinkii iyo buwaagtii lahaanshaha gaadiidka marka jidkana tootali waa laga xiray xataa jid marayay muxuu ahaa galdogob oo asna xaggaas caabud ka dhacayana sida aan maqlna asiga laftiisa waa la xiray arrintaas marka waxaad moodaa inay tahay fidna bilowgeed sidaan ognahay oo dadka soomaaliya ay wada ogyihiin ganacsigu kalema xira dadkuna ma kala soocna qof walba meeshay danteeda ka aragtay u ganacsi tegaysay galmudugaa la joogaa puntlandaa la joogaa oo boosaasaa laga ganacsadaa iyo meelo kaleba xamaraa la joogaa hiiraana la joogaa intaasba dadku waa isdhex yaacsan yahay marka waxaan annagu soo jeedinaynaa annagoo arrintaas cabir ka qaadanayna inaan balaaya waxaa layidhi geesa la qabtay leeda daba la qabta maleh inaysan fidno ayagu hurin waliba xilli xasaasi oo isbeddel uu jiro oo doorashooyin iyo wax jiraan oo dowladdii waddanka ka jirtay ee dhexe xilligeedii dhammaaday arrintaas marka inaan lagu beegin ayadoo sida aan is leenahayna ay ka dhex muuqanayaan ama laga arkayo dana siyaasadeed marka waxaan soo jeedinaynaa puntland waa dad soomaaliyeed dadku waa isku fiican yahay waa isku weyn yahay soomaaliya waa soomaali ayagoo hadda annagu sida aan aaminsannahay dowladda dhexo dowlad goboleed hoostaga ayay maaragtay meeshaas degan ma dhehayno annaga wax kale ma sheegayno laakiin arrimaha meeshaas hadda ka socdoo naloo sheegay abtirsiino xumay keeni karaan dhib bay keeni karaan fidnay maarata ku noqon karaan nabadgelyada iyo xasiloonida iyo dadka meeshaas degan oo walaalaha wax walba ah ee iska horkeyn ay sabab u noqon karaan inuu ka yimaado marka waxaan leenahay arrintaas waa in laga laabtaa waa in dowlad goboleedka puntland ay arrintaa ka fikiraan wixii cabashaahoo nooga yimiday gobollada dhexe khaasatan hiiraan iyo galmudug ayaan maaragtay aan aan aan afkooda ku hadlaynaa marka waxaan leenahay arrintaasi waxay keeni kartaa cawaaqib xumo soomaaliyeed iyo iska horkeen soomaaliyeed iyo dadka oo maaragtay laga bedelo muuqaalka ay lahaayeen muuqaalka ka duwan la yimaada marka arrintaas waxaan leenahay iyaga ku abtirsanin dhibaatadaasi ha ka waantoobeen gaadiidka ay haystaanna wixii dembi galay haddii dembigii galeen waxaan dembi gelin oo ganacsi uun meesha ku tegay haddii waxaa kaloo waxaan maqlayna waxaa kaloo ka mid a wax laga naxaa runtii in dadkii ku ganacsanayay khaasatan meesha boosaaso la yidhaahdo oo u dhashay gobolladaas hadda aan ka sheekeeya sidii galmudug iyo iyo iyo hiiraan oo kale in la yidhi isaga baxa meeshaan ka baxa oo ayaguna ay geedisoon yihiin o ay maaragtay ku imaan doonaan si aan muxuu ahay aysan ku qanacsanayn oo waddankeenna nooga baxa wax u eg oo dhedhankaas leh marka arrimahaasoo dhan waxaad moodaa inay balaayo bilowgeed yihiin inay fidno bilowgeed yihiin in meelo kalena sidaas ka imaan karto marka dadku kalama nasab roona wixii meel laga laga sunneeya haddaysan waxaasu fiicnayn ummadoo dhammayn saamayn ku yeelanayaan marka arrintaas annaga waxaan uga digaynaa puntland walaalaheenna puntland weliba madaxda joogta hadda muqdisho oo u fadhida shirka madasha waxaan u sheegaynaa arrintaa inay inay ka hor tagaan wax meeshaas dhibaato ka keeni kara oo dadkaas maaragtay miyigana isla yaal isdhex daadsan isdhalay deriska ah walaalaha waxwalbaala ah inaan maaragtay loo horseedin wax ku keeni kara muxuu ahay dib u dhac arrimahoodii maaragtay noloshooda aas-aasiga ahay sidii ganacsigii iyo deganaashihii iyo iyo maaragtay muxuu ahay horumarkii ay ku taamayeen marka arrimahaas annaga waxaan leenahay ka odayaal ahaan annagoo ku hadlayna afka deegaanadaas aan soo sheegay waa galmudug iyo gobolka hiiraan iyo dhibaatada ka jirta oo iyo cabashada ka jirta oo ay ka cabanayaan maamulka puntland arrintaas marka waxaan leenahay waa in maaragta laga hortagaa madaxda puntland iyo maamulka puntland iyo waxgaradka puntland arrintaas cabashadaas waa inay maaragtay muxuu ay ka garaabaan waa inay ka hortagaan dariska mar walba waa isku dagaalaan waxay ku dagaalaan daaqa waxay ku dagaalamaan biyaha waxaa ku dagaalamaan xoolo kala qaaday waxaa mar lagu dagaalama xataa dakano aano dad la kala dilay oo horay laga yaabo in loo kala tirsanayo eeday wax noocaasa marka dagaalka miyiga oo maaragtay laga yaabo hadda xataa inuusan jirin oo uu mar dhacay arrintaa ma keeni karo marka kaas looma cuska karo marka kaasna waxaan leenahay haddii uu jiro hadda inuu anaga joogsadaan soo gaartay haddii uu jiraasna ha la joojiyo shuruud la-aan oo ha lagu soo celiyo nabaddii iyo xasiloonidii degaan kasta oo ka mid a gobolladaas marka annagu taasaanu ku baaqaynaa laakiin way kala xajmi badan yihin ama way kala durugsan yihiin marka meesha fayow in hadda caafimaadka laga qaado oo dhibaato iyada la geliyahay macna samaynme wixii hore in la xaliyaa la rabaa maana wax dambe oo dhibaata in lagu daro annagu arrimaan kasoo horjeedna weeye wax anfacaya dadka soomaaliyeed oo ay ku dhaaloo karaan ama horumarkooda ka mid noqon karana ma ah